bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hamiin fayle saaxib yaal haka dhawaado warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada wanaagsan hana noolay baan ku weyno guddoomiyaha golaha shicibka oo markaasa hirikal fadhigii lihaad ee golaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne deni oo la kulmay madaxweyne geele dowladana waliba ayay sheegtay in al-shabaab iyo isku kubaheen jamaama oo ku tirsan gobolka shabeellaha hoose xalimiyada ay guddoomiyaga guddiga doorashooyinka qaranka oo erti galmudug waliba ayaa ku midataa goobo doorashooyinka iyo ku dhii doonta akhbaaraadka banaanka saaxiib yaal warsansen haysan waliba ku mid ah abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya oo markaas laku wareejiyey taaj qarnigii tumiseedaad lagu hadi dalka etoobiya
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
labaatanka bilo lamaa sanadka labada kun iyo labaatan ku hamiinnimo qamaysa u jamaaniyaha galaad intaas wali hayna qodobadii warkaan hamiinimaan ku weynaayay in diyaar garoobo isu afaahfaahsan gudoomiyaha golaha shicibka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay inay usahirmi kalfadhigii lihaad ee golaha shicibka gudoomiyaga yaasir rasmiya waliba usan hiriy kalfadhigii lihaad ee golaha shicibka kalfadhigii toddobaadna waliba markaas usu furmi doone sadi bilood kureed waliba usa sheegay shaqooyin badan inyo gobdan xildhibaanada oo markaas iyo ku mid yihiin ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaanada golo shicibka iyo waliba reed iyo ankanagda doonaana deegaanada markaas lah ku doordi si iyo markaas aan ogaadan xaaladda ku jirta deegaanada tiitiyo madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa waliba usa qasriga madaxtooyada jabuuti kulunka la qaaday madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele anka horeyn madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni waliba markaas usan kuma hadnagay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele dadaalkii isu markaasi ka bii dhisowka dowladnimada soomaaliya iyo weliba garab surmowka shicibka soomaaliyeed madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo weliba madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gille waliba iyo kuwada hadleen xaaladda guud ee soomaaliya xiriirka iskaashi ee puntland iyo jabuuti sida dhiniyada amniga ganacsiga iyo horumarka kale kulanka lamada madweyne waliba markaasusa ku qiib galeen xubno ku mid ah golayaasha wasiirada ee puntland iyo jabuuti welina markaasi usaa ka dhammaaday guul sida markaasio sheegahayaan lamada madaxweyne ee kulanka qaadaday ciidanka hooga dalka oo markaasa kubahi deegaanka caraare oo markaas gobolka jubbada hoose ku tirsan iyo weliba saacdoogii lahdhaafi iyo markaas howlgala shalduun kusuubiyeen deegaano ku tirsan gobolkaas saraakiila howlgalka hogaamiyaasi iyo waliba markaas iyo sheegan in deegaano dhowr e iyo kula wareegan ururka al-shabaab haanaas iyo ku mid ayiin deegaanada kaban iyo bangaani ee gobolka jubbada hoose welina markaas iyo sheegan inay iyo ka dhowaadeen degmada jamaama oo markaas galantiyo ka hayaan al-shabaab taliyaha guutada tumi koowaad dhiibta afartan iyo saddexaad ciidanka dalka gaashaanle sare maxamed badel xasan yaa warbaahinta ciidamada qalabka sida in sheegay in al-shabaaba iyo isku kubaheen deegaanka waa degmada jamaama isla markaasna iyo ka dhowaadeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya saacado waa saacadaha dareeran iyo si rasmiya ay galantaanka dhigi doonaan taliyaga guutada tumi iyo koowaad iyo tilmaamay howlgalkan inay iyo suubiyan ciidamada guutada tumi iyo koowaad dhiibta afartan iyo saddexaad iyo ururka shanaad guutadiis tumi lihaad kumaandooska xooga dalka soomaaliyeed isla markaasna intii iyo wadeen iyo markaasa ku saareen ilaa lama miina oo nooc dhulkalka duugow jididkii iyo ka dareereen al-shabaab weli dhineykii iyo muku hadalna warkan hakubahi taliska ciidanka hooga dalka kaas oo markaas ka eedan ini iyo isku kubaheen degmada jamaama ee gobolka jubbada hoose guddiga mada bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug geeka ku daafuri ololaha wacyigelinta bulshada galmudug ee amuuro doorashooyinka qaranka labada kun labaatanka labada kun labaataiyo kowta guddoomiyaha guddiga xaliimo yarey oo kulanka markaas ku hadalay iyo sheegtay in ololaha wacyigelinta iyo markaas kusuubiyan hana ku mid ee maamul goboleedyada haddana deegaano kale iyo markaas ka wajahanyiin waliba ayay sheegtay inay markaas iyo hadhawaa waa iyo ka dhawaa iyo ha dhowaadeen xilliyadii markaas lagala jaray doorashooyinka sida saas oo kalena markaas la ogolyey in xildhibaanada lamada aqal iyo ansixiyaan sharciga doorashooyinka qaranka iyoona markaas kugoonta inay markaas iyo gobadan doorasho xur iyo xalaal leh sidiiya sheegtay dhugunsideelmile warkaasi kooyahay maybu raadiyaha warsan ee baydhabo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed yaa waliba uu su-aalo guddoonsiiyey taaj qarnigii tumiisiyeeda lakuhadii dalka etoobiya taaj markaas lakuhadii dalka etoobiya qarnigii tumiisiyedaad yaa waliba anka dambeyntii laku wareejiyey dowladda etoobiya kureed labaatan iyo kow sana taajkaas reed markaas lanku heli guri markaas kayaala dalka netherland yaa markaasan dhalada etoobiya oo markaas laga magadhabow siraag asfaw oo anqaxi dalka netherland dabayaaqadii toddobaatamaadkii yaa aragii lan markaas taajka wadada boorsana markaas ankajarta walina uusa ogaaday inay eyikii lahahaday maamulka guriga ama maamulka minka oo roogi lankii wadadii taajka ayaa galanta markaas kahay islamarkaasna ku shageeyay sidii reed markaas lankalwaa lankanaga lahay etoobiya taajkan oo ku mid ee taajajka dhifka iyo naadirka eh ee markaas laku helo adduunka wali walina markaas kahirinta astaanta masiixiyiinta ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed yaa bartiis twitterka usa hageliyey sawiro markaas muujiyow sida markaas lahan ka wareejiyey taajka walina usa ka wareejiyey wasiirka gaashaandhigga iyo weliba iskaashiga dalka netherland sirib kangalankilerow etoobiya ayaa weliba tangnadaas guulaan hoyti kureed markii iyo taaskii jooreed iyo umhelaan saaxiibayaal warkaysiin kula daraatan raadiyaha warsan ee baydhabo surunku ininka dhanyi warka waliba sinadirisiyaano jecelow eh cabdilaan sidee farsameeyantiin warkan warlamadireedan ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu